الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وحاين كل احترني بلوغا كتاب الوتر باب ما جاء في الوتر قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار can ibni cumara ana rajulan nin ayaa sa'ala weydiiyey rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam can salaati leyli habeenkii salaada la tukado faqaala rasuulu llaahi calayhi asalaam salaatu leyli habeenkii salaada la tukadaa mathnaa mathnaa ay ithnataani ithnataani waa laba laba oo salaatu leyli salaa waa mubtadihii ithnataaniduna waa khabarkii ta labaadna taakiid bay u tahay ta hore fa idaa khashiya marka hadduu ka baqdo axadukum midkiina asubxa waagii uu ka baqdo alfajr asaadiq sallaa ay liyusallii ha tukada rakcatan hal ragcad waaxidatan qura oo tu'tiru lahu witri uga dhigta maa qad sallaa salaaddii uu tukaday habeenkii wacan naaficin ana cabdallaahi bna cumara kaana wuxua yusallimu mid salaamo naqsado bayna rakcati ragcaddii dhexdeediiyo warakcatayni labadii ragcadood fi lwitri witriga dhexdiisa xataa yaamura ilaa u amro bibacdi xaajatihi danihiisa wax ka mida in loo qabto marka cabdillaahi bni cumar radia allahu canhu wa ardaah waxa uu tukan jiray saddexa ragcadood wetriga iyagoo mawsuula isku xidhiidhsan oo atixiyaad iyo salaamo naqsitoona aanu u dhaxaynin laakiin haddii ay dhacdo inuu dan ama arrin u baahdo marka laba ragcadood uu tukado inta uu salaamo naqsado oo dantiisa cidda u dirsanayo uu u dirsado ayuu kadibna tukan jiray ragcadda u hadhsan taasina waxa ay tusinaysaa ama bukhaari uu ku ayidayaa ana alwitra yasixu mawsuula wa mafsuulan witrigu inuu ansaxayo isagoo xidhiidhsan tusaalahaan saddex la xidhiidhiyey ama shan ama ka badan isagoo markaa mafsuulan ah oo ragcadda witriga u dambaysa gooni laga dhigayna waa ansaxaya waxa wariyey سacيid بن maنsuur بisnaadi صaxيix can bakr bn cabd لlaahi الmuzani qaal sala bnu cumaru sala bnu cumara rakcatayni ثuma qaala ya gulaam arxil lana ibnu cumar wuxuu tukaday laba ragcadood oo saddexdii wetriga ka mida kadibna waa ka baxay oo wuxuu la hadlay n addoonkiisi oo wuxuu ku yihi arxil lana ay daci raxla calى اlbaciir awrkaynoo heeriye ثuma qaama faawtara birakcة kadibna waa kacay wuxuu ku witriyeystay ragcad ayuu ku witriyeystay markaa shafcigiisa oo ah salaada tiradeedu ay isku buuxdo iyo witriga inuu u dhaxaysiiyey salaamo naqsi ayaa waxa weeyaan aharkan ibnu cumar uu ku cad yahay bal waxaa ku soo arooray biisnaadin saxiix annahu akhbara ana nabiya sala allahu calayh wasalam kaana yafcaluhu inuu sheegay in rasuulku sidaasi uu samayn jiray oo salaada shafcigee tiradeedu ay buuxdo iyo witriga u dhaxayn jiray salaamo naqsi oo in markaa ay mawsuul noqoto ay isku xidhiidhsanaato aanay waajib ahayn shardina aanay ahayn ee witriga gooni loo sooci karo qaala xadaثana cabdالlaahi bnu maslama can maliki can makrma ibni sulaymaan can quraybin wa mowla bni cabaas ana bna cabaasin ayaa akhbara annahu baata inuu u hoyday cinda maymuuna maymuuna gurigeeda inuu u hoyday wahiya maymuunana khaalatu habaryartii weeyi qaala fadajactu waan ku jiibsaday fii cardi wisaadatin barkin ballarhkeed wadajaca waa jiibsaday rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam iyo wa ahluhuna reerkiisana fii tuuliha dhinaca u dheer tahay bay ugu jiibsadeen fa naama waa seexday rasuulku xataa intasafa alleylu ilaa habeenkii uu kala badhmay aw qariiban minhu ama kala barhkii uu ku dhowaaday aw kaana qariiban minhu ay min annisf fastayqada waa toosay rasuulku yamsaxu isagoo masaxaya annowma hurdada hurdadii can wejhi wejigiisa ka masaxaya uma dabeetana qara wuxuu akhriyay cashara aayaatin toban aayadood oo min aali cimraana ka mid ah uma qaama waa kacay rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam ilaa shannin qarbad xaggeed buu u kacay mucallaqatin meel ka soo laalaada fa tawada'a waa weysaystayoo fa axsana alwuduu'a weysadii buu wanaajiyey uma qaama waa istaagay yusallii isagoo tukanaya wa sanactu waan sameeyey milahu midla ficlihi siduu sameeyey oo kale faqumtu ilaa janbihi rasuulka dhinaciisaan istaagay fawadaca waa dhigay yadahu gacantiisii alyumna ee midig calaa ra'si madaxayga ayuu saaray wa akhada waxa uu qabtay biuduni dhegtayda yaftuluhaa isaga oo maroojinaya uma dabeetana sallaa waa tukaday rakcatayn uma rakcatayn haddana laba ragcadood oo kale uma rakcatayni haddana laba kale uma rakcatayni uma rakcatayni uma rakcatayni uma rakcatayni uma awtara manaa birakca marka waxay noqonaysa saddex iyo toban ragcadood uma dajaca dabeetana dabeetana waa jiibsaday xataa jaahu ilaa uu yimi almuadinu muadinkii faqaama waa kacay oo fasallaa waa tukaday rakcatayni laba ragcadood uma kharaja dabeetana waa baxay oo fasallaa waa tukaday asubxa salaadii subax xadiidkan cabdillaahi bni cabbaas dhowr meelood buu inagu soo maray kitaabu alcilmi waa inagu soo maray iyo kitaabu tahaara iyo almasaajid iyo alimaama xaafid ibnu xajarna raximah allahu tacaala meelaha uu inagu soo maray oo dhan sharaxiisa wuxuu kusoo xawilaya mowdican imika aynu marayno marka halka xadiidka uu ku sharaxay waa halkan baabkan ayuu ku sharaxay ama kitaabu lwitri buu xaafidku uu ku sharaxay xadiidkana masaa'il marka aada u fara badan baa ku jirta marka la jamciyo duruqdiisa iyo alfaaddiisa laysu keeno sababta cabdullaahi bnu cabbaas uu ugu tegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd sida fii saxiixi muslim ku taalla bacatanii alcabaasu ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam cabbaas baa ii diray rasuulka cabaasna waa aabbihi imaamu nasaa-ina wuxuu ziyaadiyey fii ibilin acطaahu iyaaha min asadaqa geel ka mida sadaqadda oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu siiyey cabbaas taana waxaa laga qaatay sadaqadda markaa aan zakada waajibka aan ahayn inay xalaal u tahay ahlulbeytka oo ta xaaraanta ka ahi ay tahay un asadaqatu alwaajiba sadaqada waajibkaa waana ta ay ku dhawoobayso wasfiga rasuulku uu ku sheegay sadaqada markuu ahlulbeytka uu u diidayey uu lahaa inamaa hiya awsaakhu nnaas waxaa awsaakhu naasa markaa dee zakada ama sadaqada waajibka culimada qaarkoodna waa diideen arrintaasoo waxay yidhaahdeen laa taxilu lana asadaqa buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa ta waajibka iyo ta sunnahaa midna xalaalu ma aha rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ahlulbeytkiisa haddaba muxuu ahaa geelan uu rasuulku cabbaas siiye geela sadaqada ka mid ahaa waxa ay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu geelaasi ugu dhiibay cabbaas dad kale macnaa inuu qaybiyo siinta uu siiyey mid isaga uu siinayey ma ahayne wuxuu ugu talagalay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu qaybiyo ibnu cabbaas sababtuu rasuulka ugu tegey taasi ahayd kadib rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yihi caawa annaga noo hoyo faqaala liya yaa bunaya bit alleyla cindanaa caawa gurigeega u hoyo oo hanaga tegin waxaa markaa cabdullaahi bni cabbaas uu bilaabay inaanu seexan isaga ayaa naftiisa go-aankaa la gaadhay faqultu laa anaamu xataa andura maa yasnacu fii salaati lleyl mar haddaan rasuulka gurigiisa u hoyanayo caawa waa inaan cilmi kala baxaa buuli seexan maayo ilaa aan eegayo bal rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida uu u tukanaayo weliba habaryartii maymuunana waa la sii ballamay oo wuxuu ku yidhi idaa qaama rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam fa ayqidiinii rasuulka ilaahay markuu salaatuleylka u kaco itoosi haddii markaa hurdadu ay ka qaalib noqoto weye ila waa kan go-aansaday inaanu seexanbe uwa hurdo uu iska dhigo isagoo aan hurdin xataa intasafa alleylu aw qariiban minhu buu kacay buu ihi rasuulku riwaayad kale waxaa ku soo aroortay inuu kacay thuluth alleyl alakhiir habeenka saddex meelood marka loo qaybiyo meesha dambe waxaa markaa lagu jamcinaya ama laysku waafajinayaa in la yidhaahdo laba jeer buu kacay rasuulku habeenku markuu kala badhmay ama kala badh uu ku dhowaaday rasuulku waa kacay laakiin salaad uma kicin inamaa nadara ila asamaa uma tala alaayaat fii aakhiri suurati ali cimraan oo ka bilaabma ina fii khalqi asamaawaati waalard waاkhtilaafi alleyli waannahaar laaayaati liuli اlalbaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda wclى junuubihim wayatafakkaruuna fii khalqi الsamaawaati wاlأrض rabbana ma khalaqta hada baطila subxaanaka faqinaa cadaab الnaar aayaadkaas ayuu akhriyey kadibna waxa uu ku noqday firaashkiisii oo waa seexday kicitaanka hore kaasuu ahaa markii thuluthu leyl la gaadhay habeenkii saddex meeloodow laba markii ay tegeena meele ay harsan tahay ayuu haddana kacay rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo aayaadkaasi uu akhriyey oo uu weysaystay siduu sheegay ibnu cabbaas oo uu tukaday uma qaama ilaa shanin marka uu leeyahay waxaa taa laga faa'iidaystay biyaha cabitaanka loogu talagalay in lagu weysaysan karo taasina aanay israaf ahayn faaxsana alwuduu'a marka uu leeyahay maa macneed inuu biyo badan isticmaalay rasuulku riwaayad riwaayaadka qaarkood waxay tilmaameen weyse khafiifa inuu weysaystay fatawada'a wuduu'an khafiifan waxaana jamcisay riwaayadda thawri oo ay ku timi fatawada'a wuduu'an bayna wuduu'ayn lam yuksir waqad ablaga macnaa weysada waa ku xeel dheeraaday laakiin biyo badan ma isticmaalin faasbaqa alwuduu'a walam yamasa min almaayi ilaa qaliilan weysada waa dhammaystiray laakiin biyaha in yar ayuunbuu ka isticmaalay inuu cadaydayna waxa weeyaan riwaayaddaasi waa ku timi oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam kaana idaa qaama min alleyli yashuusu faahu bisiwaak habeenkii marka salaatuleylka uu u kaco caday ayaa waxa weeyaan afkiisa uu marin jiray cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu leeyay waxaan sameeyey wuxuu rasuulku sameeyey oo kale oo ah samadii u eegay aayaadku akhriyey weysadii cadaygii kullu hadihi alumuur ama waxaa lagu xambaarayaa cala alaklab inta badan ayaan kaga dayday oo aan sameeyey wa qumtu ilaa janbihi taana waxaa laga qaadanayaa maamuumka quri inuu imaamka dhinac istaagiyo kana horayn maayo kana dibdhici maayo wa akhada biudunii sababta rasuulku dhegtiisa u qabtay maxay ahayd marka riwaayadka la jamciyo saddex arrimood facaraftu annahu inamaa sanaca liyu'nisanii biyadihi fii dulmati leyl maadaama gurigu uu madow yahay oo aan faynuus iyo waxba toona aanay oolin wuxuu dhegtayda u taataabanayay buu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam si waxa weeyaan inuu dee ila joogo uu dareensiiyo oo inaan wehel haysto uu i dareensiiye saana cidlo u dareemin taasina iyay raddin ku tahay fii dulmati leyl kuwa yidhi rasuulku wuxua nuur xisiya buu ahaa anabiyu calayhi salaatu wasalaam kaana nuura macnawiya laakiin nuur xisiya ma ahayn gurigii uu ku jiray baa madooba saa cabdullahi ibni cabaas uu leeyahay nuurka loo soo dhiibay nuur liimaan walcamal asaalix waataaca ayuu ahaa laakiin nuur xisiyo halkaa markuu marayo iska iftiimaya ama guriga madoobe markuu ku jiro iftiin uu noqonayo leyrhkan oo kalea ma ahayn rasuulku axaadiid badan baana taa caddaysay oo xadiidkan uu ka mid yahay mar kale wuxuu uhi fajacaltu idaa akfaytu akhada bishaxmati udunii marka aan waxoogay rakooco ee aan luloodo ayuu i qabanayey dacasha dhegta oo uu maroojinayey markaa xikmadda labaadee ku jirtayna taasay ahayd inuu toosiyo taana waxaa laga qaadanayaa ana annucaasa laysa min mubdilaati asalaa qofku hadduu luloodo salaada dhexdeeda laakiin now mustaqriqa oo qalbigiisa daboosho aanu gelin inaanay weysadu aanay ka burahayn salaaduna aanay ka burahayn mar saddexaad wuxuu sheegay fa akhada biudunii faadaaranii can yamiini ile ibnu cabbaas waa kii xagga bidix kaga xidhae dhegta ayuu qabtuu isoo jiida oo dabeetana xagga midig buu iisoo wareeji markaa saddexdaas sababood baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhegta ibnu cabbaas uu habeenkaa u taabtay amaba se uu u maroojiyey wasallaa rakcatayn uma rakcatayn waxaa ku timi riwaayadka qaarkood yusallimu min kulli rakcatayn mar kastoo uu tukado laba ragcadood waa salaamo naqsanay bal waxaa riwaayadda muslim ku soo aroortay annahu istaaka beyna kulli rakcatayn mar kastoo laba ragcadood uu tukadaba inuu cadaynayay cadowga waxyaabaha nashaadka keenee caajiska la yskaga duuliyo ayuu ka mid yahay qiraa'ada waxa weeyaan dheer lafteedu tagayur iyo isbedel bay afka ku samaynaysa sunnuhuna wuxuu yahay mar kastoo afka isbedel laga dareemo in la cadayo salaaddu markaa inay saddex iyo toban ragcadood ahayd ayaa riwaayadani ay tilmaamaysaa laakiin riwaayaadku aad bay isugu khilaafeen ikhtilaafkaasina waa min ikhtilaafi ruwaat weeyi ruwaadda qaarkood waxay ku dareen labadii ragcadood ee cishaaye ka dambeeyey ruwaadda qaarkoodna waxa ay ku dareen labada ragcadood ee salaada subax ka horeeya ee sunnatulfajriga ah sida markaa saxiixiina waxay tahay marka riwaayadkaa laysu geeyo walmuxaqaqu min cadadi salaatihi fii tilka leyla ixdaa cashara saas ayuu yihi xaafid ibnu xajar marka masalada la taxqiijiye riwaayaadka o dhan laysu keeno salaada rasuulku habeenkaa uu tukada koob iyo toban bay ahayd wakadalika buu yihi alxaafid ibnu rajab raximah allahu tacaala kitaabkiisa fatxulbaariga wabihada ayuu ku waafaqayaa xadiidka ibnu cabaas xadiidu caaisha maa zaada rasuulu اllahi salى اllahu alay wasalam fii ramadaana walaa fii gayrihi min ixdaa cashara rakca ramadaan iyo ramadaan la-aantoona rasuulu kama ziyaadin koob iyo toban ragcadood riwaayadka markaa saddex iyo tobanka tilmaamayana ruwaaddu ama waxay ku dareen labadii ragcadoodee cishaaye ka dambeeyey ama waxay ku dareen labadii subaxa ka horreeyey riwaayadka qaarkoodna sariix bay ku tahay inay saddex iyo tobankaa ku jireen labada ragcadoode ee salaada subax ka horeeya xadiidkan masaa'il fara badan baa ku jirta masaa-ishaasi qaarkood waynu ishaaray waxaa ka mida waxa weeyaan masaa-isha ku jirta almulaatafa biاsagiiri waalqariibi waاldayf qofka yar iyo ka qaraabadaada iyo ka martida ah in waxa weeyaan la soo dhoweeyo oo qowl iyo ficil soo dhoweyn iyo uturhisi ay ku jirto iyo dabacsanaan lagula dhaqmo wa fiihi xusnu mucaashara almucaashara lilahl reerka in si fiican loola dhaqmo oo ninku markuu guriga soo galo ma aha intuu casheeyo inuu halkaa isduuduubo un isagoo reerkiisii aan juuq u odhan waxaa riwaayaadka qaarkood ku timi fi saxiix albukhaari fi kitaab alcilm aynugu soo martay fataxadata maca ahlihi qaliilan markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yimi xoogay buu u sheekeeyey xaaskiisa weliba xaa'id bay ahayd wa maca dalika ibnu cabaas wuxuu sheegay annahu dakhala maca ahlihi fii firaashiha rasuulu kama fogaan calayhi salaatu wasalaam gogol qura ayuu kula jiifsaday waxaa laga qaadanayaa ka yar ee aan qaan gaadhini inuu gabadha maxramkiisa ah uu guri la seexan karo wa in kaana zawjuha cindaha hala joogaba waxa weeyaan ninkeedii laakiin bishardi inuu zawjku arrintaa raalli uu ku yahay ibnu cabbaas mar waa rasuulka in adeerkii ruma marna dee maymuuna oo xaaska rasuulka ahi habaryar ruma ayay ahay oo hooyadii walaalahaayeen waxaa laga qaadanayaa xadiidka inanka yar ee mumayiska salaadiisu inay ansaxayso waxaa laga qaadanayaa alaslu fii afcaali nebiy inay tahay aliqtidaa in lagaga dayanayo wuxuu sameeyo ilaa la helayo daliil tilmaama inaanu rasuulku u samayn si loogaga daydo ama khasaa'istiisa inay ka mid tahay sheegaya waayo ibnu cabaas wuxuu yihi fasanactu mila maa sanaca aw fasanactu milahu sidii rasuulku sameeyey ayaan sameeyey buui waxaa laga qaadanayaa fadliga ay leedahay salaatu leyl walaa siyama fi nisfi athaani waxaa laga qaadanayaa marka lasoo tooso in lagu bilaabo caday oo wakhtigaas sunna sunnanimada cadaygu ayay muwaakad ay tahay in la akhriyo aayaadkaa suuratu aali cimraan ka mida marka salaatuleylka loo kaco habeenkii waana fara badan bay xusuusan yihiin qofkana qalbigiisa waa toosinayaan khushuucna waa u siyaadinayaan waxaa saasoo kale laga qaadanayaa inay bannaan tahay biyaha yar qofku inuu dardarsado marka uu weysaysanayo gacantiisa u geliyo marka hore inta gacmo bannaanka ku maydho waayo saasuu rasuulku u weysaystay oo weel af bannaan buu biyaha ka dardarsanayey in marka la tahaaro qaadanayo biyaha aan lagu israafin iyadoo tahaaradii la dhammaystirayo haddana biyo yar la isticmaalo waxaa laga qaadanayaa saasoo kale inay bannaan tahay qofka in magaciisa la tashiiriyo ama sifadiisa iyadoon xaqiris aan looga jeedin ee looga jeedo waxa weeyaan min baabi shafaqa waraxma oo naama algulayamu buu yihi rasuulku inankii yaraa wuu seexday waxaa laga qaadanayaa fadliga cabdillaahi bni cabbaas manqabiya ammaan baa ugu jirta oo sida uu ugu dadaalayay calaa tacalumi umuuri iddiin iyo ilaahay subxaana wa tacaala fahamkiiyo dadaalka uu siiyey baa xadiidku uu tilmaamaya masaajidka muadin raatiba in loo sameeyo oo xataa jaa'ahu lmuadinu waa muadinkii raatibkaha weeye muadinku inaanu iska aqiimine uu imaamka ogeysiiyo in waktigii iqaamadu ay timi oo uu ugu yeedho wa fiihi jawaasu alxaraka fi salaa alxaraka alyasiira weliba limaslaxati salaaya in salaadda dhexdeeda qofku dhaqdhaqaaq uu sameeyo aan fara badnayn oo hay-addii salaadda aan ka hor iman ahayn weliba maslaxadda salaaddu maray ku jirto waayo rasuulku ibnu cabaas marna dhegtuu maroojinayay marna waaba ka soo wareejiye xagga bidix intuu ka soo wareejiyey xagga midig u soo wareejiyey salaada sunnaha in jamaaco lagu tukan karo fii mashruuciyati aljamaacati fi nnaafila asalkuse wuxuu yihi salaada naafilada in furaada loo tukado gooni gooni meel ay soo aroortay mooyaane sida salaatu taraawiix ama marmarka qaarkood iyadoon la caadaysanahayn waxaa laga qaadanaya inaanay shardahayn imaamku imaamnimada inuu niyoodo oo qof inuu imaam noqdo aan niyoon in salaada lagu xidhan karo waayo rasuulku cidcid inuu tukiyo ma niyoon sida muuqata haddana cabdillaahi bni cabbaas waa ku xidhay maamuumka quri inuu imaamka dhinac istaagayaa laga qaadanaya inuu waxoogay dib uga yaro joogsadaana asal ma leh waa inuu dhinac istaago labadooda lugood ay sinaadaan marka masaa'il fara badan baa xaafidku raximah llahu tacaala xadiidka uu ka istinbaatay waxaad markaa ka akhriyi doontaa fatxulbaariga baabu saacaati lwitr qala xadaثna yaحyى بn سulayman qala xadaثnii بn wahbi qala akhbaranii camru ana cabdiraxman bn اlqasim ayaa xadaثahu can abihi can cabdillaahi bni cumar qaala wuxuu yihi qaala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam salaaة leyli matnى matnى faida aradta markaad doonto an tansarifa inaad salaada ka baxdo farkac tukan rakcatan ragca tuutiru laka witri kaaga dhigta maa salayta salaadii hore aad u tukatay markaa salaatu leyli matna matna itnataani iyo itnataani weeyaan macnuhu sidaas ayaana afdala in laga badiyo afar la israaciyo ama ka badanna inay jaa'is tahay darsigii shalay baynu kaga hadalno laakiin sidaasi ayaa afdala in laba ragcadood marka la tukadaba la salaamo naqsado faidaa aradta an tansarifa farkac rakcatan tuutiru laka maa sallayta ragcad qura in lagu witriyaysan karo ayaa xadiidku uu daliil u yahay taasina waxay markaa radin ku tahay qolooyinka xanafiyada oo ihi saddex ragcadood wax ka yar laguma witriyeysan karo aqalu lwitri waa alaata bay dhahay alaatatun axaadiidtana waa ku soo aroortay fii sunani tirmidi wa abi daawuud inuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam man axaba an yuutira birakcatin falyuutir waman axaba an yuutira bialaatatin falyuutir aw bialaatin falyuutir waman axaba an yuutira bikhamsin falyuutir qofka doona ragcad qura inuu ku witriyeysto ha ku witriyeysto ka saddex doona inuu ku witriyeysto ha ku witriyeysto ka shan doona inuu ku witriyeystona ha ku witriyeysto bal sabca iyo tisc ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam xidhiidha inuu ku witriyeystay ayaa ka soo aroortay waxaa culimada qaarkood xadiidkan ay u deliishadaa witrigu inaanu niyad aanu u baahnayn oo qofku isagoo ragcadda witriga aan niyoon haddii uu ka baqdo isagoo salaaddii shafciga ahayd ku jira inuu waagu waxa weeyaan uu u dilaaco inuu waxa weeyaan tukan karo isagoo marka hore aan niyoonin ayaa culimada qaarkood xadiidka ay u deliishadeen qaala alqaasimu wuxuu yihi waqaasim ibnu maxamed ibni abi bakr wara-aynaa waanu aragnay unaasan baanu aragnay mundu adraknaa wakhtigii aanu soo gaadhnay laga soo bilaabo yuutiruuna ku witriyeysanaya bihalaatin saddex manaa saddex xidhiidha wa ina kullan mid kasta oo ka mida ay min aliitaari birakcatin waliitaari bihalaatin lawaasicun waa mid ballaadhan bimacnaa jaa'iza oo ragcad qurana waad ku witriyeysan kartaa saddexna waad ku witriyeysan kartaa bal khamsaad ku witriyeysan kartaa xidhiidha ama sabca ama tis arju waxaan rajaynaya an laa yakuuna inaanu ku sugnaanin bishayin shay oo minhu ka mida arrimahaasi ba'sun wax dembiya ama wax dhibiya markaa saddex xidhiidho in lagu wetriyeysan karo ayuu tilmaamaya labaduba ay ahayn min camali salaf in ragcado qura lagu wetriyeysto iyo in saddex xidhiidho lagu wetriyeysto qaala xadaثana abulyamaan qaala akhbarana shucayb can الzuhri can curwa ana caaisha akhbaratu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama kaana waxa yusalii mid tukada ixdaa casharata rakca kaanat waxay tilka taasi salaatuhu bay ahayd tacni waxay ujeedaa bileyli habeenkii uu tukado macnaa caadadiisu saas ahayd inuu koob iyo toban tukado habeenkii fayasjudu waa sujuudi jiray asajdata sujuudi min daalika salaadaa ka mid ahayd qadra maa intii qadarkeed buu sujuudi jiray yaqra'u akhriya axadiku midkiin khamsiina aayatan konton aayadood qabla an yarfaca intaanu kor u soo qaadin racsahu madaxiisa oo sujuudda aanu ka soo toosin wayarkacu waa tukan jiray rakcatayni laba ragcadood buu tukan jiray qabla salaati alfajr uma dabeetana yadajicu waa jiibsan jiray calaa shiqihi layman dhinaca midig ayuu u jiibsan jiray xataa yaatiyahu lmuadinu ilaa muadinku u yimaado lisalaati ee yudinahu yudinuhu lisalaa aw yuqiimuhu lisalaa isagoo salaadda ogeysiinaya ama salaada u kicinaya marka xadiidkan bukhaari raximah llahu tacaala wuxuu u keenay wetriga rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu xidhiidhiyey iyo inuu kala jaray macnaa waa muxtamil mawsuul buu ka dhigay mise mafsuul oo witrigu miyuu ka goonaa salaadda inteeda kale mise uu ku xidhiidhsanaa ixtimaalkaasaa ku jira mana iskhilaafayaan axaadiidtaa hore oo witrigu inuu mafsuul noqdo iyo inuu mawsuul noqdo labaduba waa jaa-is oo waa bannaayin rasuulku salaatuleilka siduu u dheerayn jiray baa laga qaadanaya sujuudda qura wuxuu ku jiri jiray qadra maa yaqra'u axadukum khamsiina aaya bay tihi caaisha konton aayadood laakiin ma konton aayadood dhaadheerba ma konton gaagaabanba ma konton qofka akhriya dedejiyeyba mise waa konton qofka akhriyaya uu tartiiliyey wasadka ayaa laga raacaya taqdiirka noocaasi siduu leeyahy sheekh ibnu cuthaymiin waayo jaraale qadru maa yuqra kada min alaayaat bay ku qadaraan saxaabada marka aayaad dhaadheerna marka la qadarayo laga soo qaadi maayo kuwa aada u gaagaabana laga soo qaadi maayo qaarida dejinaya kuwa u akhriyana laga soo qaadi maayo qaari aada u gaabinaya oo waxa weeyaan cag culusi mid uu akhriyana laga soo qaadi maayo wasad dhexdhexaad baa laga soo qaadaya dhinac kastoo laga eegaba waxaa xadiidan ku soo aroortay rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaatuleilka markuu dhameeyo inuu salaatuleil iyo salaatu nahaar uu udhexaysiin jiray jiifsashadaa yar uma yadajic calaa shiqihi alayman xukunkeedana culimmadu waa isku khilaafeen culimada qaarkood waxay ku tegeen jiibsigaasi inuu yahay waajib waana qowlka abu maxamed ibnu xasm uu ku tegey wey waxaanu deliishaday riwaayada ay ku soo aroortay alamru bidalik ama xadiidu abi hureyra ay ku soo aroortay ana nabiya calayhi salaatu wasalaam amara bidalik inuu amar ku bixiyey in salaatuleilka qofku markuu dhammeeyo inuu yaro jiibsado dhinaca midigu u jiibsado laakiin riwaayadaasi ma ansixin walihaada lama odhan karo waa waajib culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waa mustaxab waa sunna weeyi uma yadajicu calaa shiqihi alayman inuu xagga midig u yaro jiibsado oo uu ka nasto salaatuleilkii isla markaa salaatuleyl iyo salaatu nahaarna uu ku kala sooco jiifkaa yar ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waa makruuh bidca ah bal saxaabada qaarkood baa taa laga soo wareysay cabdillaahi ibnu mascuud iyo bimacnaa in laga dhigto sunna mustamira ayaa bidco ah waxaanad moodaa sababta sa yidhaaheen inay tahay inay leeyihiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam dee sabab buu u sameeyey marka iyadoon sababtii la helin in la yidhaha sideeday sunno u tahay mar walba ayaa bidco ah ahlucilmiga qaarkood waxay ha hadii habeenkii uu tahajuday oo bacda noom salaatuleyl uu tukaday kadib uu watriyeystay ayay waxa weeyaan sunno tahay liyastariixa oo si u yaro nasto oo salaaddii subax uu galo isagoo nashaad iyo dardar cusub waxa weeyaan leh taas ayaanu rajaxay sheikh ulislaam ibnu taymiya raximah llah kadalika sheekh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam mar walba ma jiibsan jirin oo salaatuleilkan uu dhammeeyo bal fi saxiixayni waxaa ku taalla inay caaisha tiri radia allahu canha fain kuntu naaimatan fain kuntu naa'imatan ayqadanii fain kuntu mustayqidata taxadata macii waila dajaca haddaan soo jeedo waa ila sheekaysan jiray haddii kalena waa jiibsan jira rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka mar walba inaanu jiibsan jirin baa taa laga qaadanaya marka calaa kulli xaal jiibsigaasi waa haddii xaaja ay keento qofku tacab iyo daal uu dareemayo si u yaro nasto salaaddii subax uu nafta ugu diyaariyo iyo jasadkaba isla markaana de waa inuu aamin ka yahay in salaada subax aanay jiibsiga aanay ku dhaafahayn waa inuu aamin ka yahay baabu saacaati lwitri witriga saacaadkiisa baabkii ka warramaya weye qaala abu hurayra awsaanii waa ii dardaarmay annabiyu sala allahu calayhi wasalam riwaayadka qaarkood ku taalla canaa khaliili canaa saddex arrimood buu u dardaarmay rasuulku abu hurayra wa kadalika abu dardaa wa kadalika abu dar saddexdaas saxaabi muxuu dardaarankan ugu gaar yeelay waxay yidhahdeen ahlucilmigu xoole ay sadaqadaystaan baanay lahayn saddexdan saxaabi oo kuwo waxay ahaayeen fuqara ah marka acmaal waxa weeyaan u gasha ajarka ay halka ajarka ay helayaan qolooyinka maalka lihi ayuu rasuulku si gaara calayh salaatu wasalaam uu ugu dardaarmay khaliili waa min alkhulla alkhulana waa aclى darajaati اmaxaba maxabada darajaadkeeda kuwa u sareeya wey takhalalti minii maslaka اruuxi wabida sumiya alkhaliilu khaliila oo maxabada qalbiga si fiican u gasha ee dhamayska tira ay ladha khula wاlkhulaةu aclى min اlmaxaba khuladuna iyada ayaa ka saraysa maxabada walihaada dadka qaarkood oo isdhaa rasuulka amaana oo idhaahda ibraahim khaliil اllah wmuxamadu xabiib اllah rasuulka meel bay kaga dhacayaan oo rasuulka darajadii alkhulla ayaa hoos ay uga dejiyeen xabiibullaahi waaye bal ziyaada ayuu rasuulku haystay ziyaada maxaad uga dhimaysa sida ibraahim uu khaliilullahi u yahay ayuu muxamedna u yahay khaliilullah walaakina allaha itakhadanii khaliila waxaa mamnuuca in rasuulku cid uu ka dhigto khaliil waa ilaahay baa khaliil ka dhigtay laakiin inay cidi rasuulka khaliil ay ka dhigato iyadu mamnuuc maaha marka wuxu uhi abu hureyra awsaani wuxuu ii dardaarmay annabiyu sala allahu alayh wasalam bilwitri buu ii dardaarmay bian usaliya alwitra witriga inaan tukado qabla nawmi hurgada horteed inaan tukado qaala xadatanaa abu nucmaan qaala xadatanaa xamaad ibnu zaydin qaala xadatanaa anas ibnu siriin qaala qultu libni cumara waxaan ku uhi ara-ayta ka waran an rakcatayni labada ragcadood ee la tukado qabla salaati alghadaati salaada subax hortood horteed utiilu miyaan dheereeyaa fiihimaa dhexdooda alqiraa'ata qiraa'ada faqaala wuxuu yidhi ibnu cumar kaana anabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulku waxaa yusallii mid tukada min alleyli ay min saacaati leyl wax ka mid a mathnaa mathnaa itnatayni itnatayni buu tukan jiray laba ragcadood markuu tukado waa salaamo naqsan jiray wa yu'tiru waxa uu ku witriyeysan jiray birakcatin ragcad qudha oo markaa mafsuulka ama ka soocan salaada kale wa yusallii waa tukan jiray alrakcatayni labada ragcadood qabla salaati alghadaati salaada subax ka hor la tukado wa kaana alaadaana iyadoo aada moodid in aadaankii biudunayhi dhegihiisa uu saaran yihi qaala xamaadun wuxu uhi ay bisurca si deg deg uu tukan jiray labada ragcadood marka alaadaanan halka waxaa looga jeeda aliqaama ile labada ragcadood wuxuu tukan jiray bacda alaadaan sooma aadaanka dabadi marka wa kaana alaadaana aliqaama iyadood moodid inay iqaamadii dhagaha u saaran tahay buu tukan jiray macnaa waa dadejin jiray si iqaamada horteed waxa weeyaan uu uga gaadhsiiyo walihaadaba xamaad ibnu zayd oo ruwaadda xadiidka ka mid ah fasireere ee bisurcatin si deg degu u tukan jiray labada ragcadood salaad subax ka horeeya qaala xadatanaa cumar ibnu xafsin qaala xadatanaa abi qaala xadatanaa lacmash qaala xadatanii muslimu can masruuqin can caaisha qaalat waxay tidhi kula leyli ay kula saacaati leyl saacadaha habeenkii oo dhan awtar waa witriyeystay rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam wamaha habeenkii oo dhan inuu rasuulku uu witri u taagnaa macnuhu waxa weeyaan manaa saacadaha oo dhan witrigiisu waa ku dhacay mar uu ku dhaco saacadaha hore iyo maruu saacadaha dhexe ku dhaco iyo maruu saacadaha dambe ku dhaco waintaha waxa uu ku gabagabay witru witrigiisu ila saxar oo markii dambe waktu saxar waa waktiga ka horeeya waaga berigiisa ama thuluthu leyl alakhiir ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu witriyeysan jiray markaasee laysu waafajinayaa dardaaranka rasuulku u dardaarmay abu hureyre inuu witriyeysto hurdada ka hor iyo axaadiitan ay ku soo aroortay in rasuulku calayhi salaatu wasalaam witrigiisa iyo salaatuleylkiisa uu dib u dhigan jiray wax khilaafi axaadiidta kama dhexeeyo waxaanay ku xidhan tahay xaaladda qofka ayay ku xidhan tahay oo qofka ka baqaaya inaanu habeenkii qeybtiisa dambe aanu kicin qofkaas ayaa loo dardaarmayaa amaba se ay tahay inuu tukado witriga qabla now waayo taa ayaa xasmigii iyo go-aankii ah qofka waxa weeyaan kalsooni ku qaba biidni illaahi tacaala inuu kici doono fii aakhiri leyla in witriga dib u dhigto ayaa afdala waxaana taa caddaynaya xadiidu jaabir ibni cabdillaahi fi saxiixi muslim oo rasuulku uri man طamaca minkum an yaquuma aakhira leyl falyutri min aakhiri ka rajo ka qaba habeenkii inuu aakhirkiisa kaco aakhirkiisa ha witriyeysto faina salaata aakhira leyli faina salaata aakhiri leyli mashhuuda salaada aakhiruleylka la tukada waa mashhuuda oo waktu nuzuuli rab waktiga ilaahi subxana wa tacala ila samaai dunya usoo dego wadalika afdalu inuu witriga dib u dhigto ayaana afdala oo aakhiruleylka uu tukado waman khaafa minkum an laa yaquuma ka idinka idinka midee ka baqda inaanu kicin min aakhiri leyl min saacaati aakhiri leyl falyutri min awalihi marka xadiidka ayaa axaadiida iswaafajiyey walihaadaba ibnu khuseyma wuxuu saxiixiisa ku yidhi baabuu guntay oo masaladan uu guntay waاdaliilu calى ana nabiya amara biاlwitri qabla nawmi akhda biاlwahiiqati wاlxasm takhawufa an laa yastayqid almaru aakhira leyl wayutira aakhirahu wa anahu inamaa amara biاlwitri aakhira leyli man qawiya calى qiyaami aakhiri leyli maca adaliili calى ana alwitra min aakhiri leyli afdal liman qawiya calى alqiyaam markaasa wuxuu soo ororiyey xadiisu bni cumar ana nabiya qaala liabi bakrin mataa tutir rasuulka abubakr wuxuu ku uhi goormaad utiraysata qaala uutiru uma anaam abubakr wuxu uhi waan witiraystaa dabeetana waan seexdaa waan sii qadintaa witrigeyga uma aquum min aleyl deetana habeenkii nacam uutiru uma anaam qaala bilxasmi akhadta rasuulka abubakr wuxuu ku idhi go-aankii baad qaadatay adigu oo waa arrin dee aan shaki lahayn haddaad intaanad seexan aad witriyeysato witri ku dhaafi maayo wa sa'ala cumara faqaala mataa tuutir cumarna waa weydiiyey wuxuui goormaa witiraysaa faqaala anaamu uma aquumu min alleyl fautir waan iska seexdaa buuhi anigu marka hore deetana habeenkii saacadiisa wax ka midaan kacaa markaasaan witriyeystaa qaala ficlii facalta rasuulku wuxu uhi sidaan anigu yeelo ayaad yeeshay markaa qofka xaaladiisa ayay ku xidhan tahay sidaas ayaana axaadiida laysku waafajinayaa waxaa laga qaadanaya waxa weyaan xadiidka ibnu cumar in labada ragcadood ee salaada subax ka horeeya la khafiifiyo xadiidu caaishana saas ayuu tilmaamay fi saxiixi muslim laa adri hal qara'a fiihima alfaatixata am laa siduu rasuulku u khafiifiyey u gaabiyey markay ka warramaysa waxaa tihi garan maayo faatixada ma akriya mise mu akriya laa shaka anahu qara'a alfaatixa bal qara'a alfaatixa wa ziyaada qul yaa alkaafiruun iyo qul wallahu axad ayuu labada ragcadood kala akhriyuu faatixada raaciyey laakiin min shiddati takhfiifihi wa surcatihi ayaa caaishaa tiri garan maayo faatixada ma akriya mise ma akriyin waana canaantay cabdullaahi ibnu cumar ardaygiisana anas ibnu siriin oo anas ibnu siriin baa ayaa ka yaro degdegay oo ibnu cumar su-aashuu weydiiyuun ugama jawaabine su-aashuu weydiiyena waa uga jawaabay cilmi kaloo dheeraadana waa u sheegayo waa uga horreysiiyey oo waxaa laga qaadanayaa jawaabu saa'il biakhara mima sa'ala canhu ida kaana mima yaxtaaju ilayh waana masaladii shalay aynu ka hadlaynay qofka su-aasha ku weydiiyey jawaabtii uu kaa sugayey in ka badan inaad u sheegi karto masaa'il kaloonu kuweydiin aad uga jawaabi karto hadduu u baahan yahi marka anas baa degdego kuuhi innii lastu can haada as'aluka markuu ibnu cumar bilaabo inuu ka sheekeeyo salaatuleylkii rasuulka waxaanu maanaa taa ku weydiiyeba waxaan ku weydiinay labada ragcadood ee salaada subax ka horeeya qiraada miyaan dheereeya mise waan fududeeya markaasaa cabdullaahi ibnu cumar wuxuu ku yidhi inaka ladakmun mid iska buuraaday baat alaa tadacunii astaqri'u laka muxuu gu uhi inaka ladakmun xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay wa min qowli inaka ladakmun ana asamiina fi lgaalibi yakunu qaliila alfahm fi lgaalib weeyaa laakiin say u badan tahay ee mar walba maaha walihaadaba cabdullaahi ibnu cumar inaka ladakmun markaa qofka kolley waa mashquulinaysaayo hadday noqoto cibaadaad iyo haddii ay noqoto acmaal kalaba dee culaysku qofka iyo miisaanka faraha badan waa mashquulinaya walihaada waa in khifat lwasniga aada loogu dadaalo laakiin waa fi lgaaliba waxaa dhici karta in la helo nin aada u culuso oo ka nashaad badan xagga camalka iyo cibaadaadkaba rag fara badan oo dhuudhuuban waxaan filaya waad garanaysaa sheekh ibraahim almuxaymi xafidahu llah midow sitiin kiilo wey wasnigiisu haddana maca dalika waxa weyaan aktaru mina nashaata inaga waxa weeyaan dhowr iyo lixdan kiilo ama sabciin aktaru shay ayuu naga nashaad badnaa marka walihaadaba xaafidku wuri fi lgaalib ana samiina fi lgaalib yakunu qaliila alfahm xadiidka caaisha waxay tilmaamtay rasuulku calayhi salaatu salaam witrigiisu inuu maraaxil soo maray oo mararka qaarkood witraysan jiray awalu leyl mararka qaarkoodna wasatuhu laakiin markii u dambeysay in rasuulku calayhi salaatu wasalaam witrigiisu uu ku gebagaboobay waktu saxar waana waktiga u fadliga badan rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ammaanay waana waktu annuzuul alilaahi wallahu aclam waxka bilahi towfiiq sala allah calaa nabiyina maxamed intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online